waxaan saaka saxaafadda ugu yeedhnay inaan idinku wargeliyo inaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan u gudbinay qoraal aan ku soo ururnay dhaliilihii doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan ee dalka ka qabsoontay saddex iyo tobankii november two thousand seventeen iyo gefafkii laga galay xeerarka diiwaangelinta iyo doorashooyinka waxaa ka warqabteen in xisbiga waddani bilowgiiba uu muujiyey sida ugu sida aan ugu qanacsanayn sidii loo maamulay doorashadii iyo natiijadii uu komishinku ka soo saarayba laakiin taasi xisbiga waddani ku liqay tudhaale uu u qabo dadkiisa iyo dalkiisa qoraalkaas aanu saaka u gudbinay aanu gudbinay waxaa xisbiga waddani ku muujiyey in aanu wax kalsooni ah oo uu doorasho dambe ku qabto komishanka doorashooyinka qaranku aanu ku qabin waxaan u codsaday in komishanka la kala diro komishan cusubna si dhaqsaa loo dhiso si doorashooyinkii inagu soo fool lahaa wakhtigoodii ugu qabsoomaan dhaliilaha maamul iyo gafafka xeerarka laga galay ee qoraalkaasi xambaarsan yahay iyo caddaymahoodaba si dhaqsa ah baan shacbiga ugu soo bandhigi doonaa